bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbih wslm أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat الsuyuuطiy lilimaam الsuyuuطi raximah اllah waxaan ku dhex jirnay baabkii mursalka qaala الnaadimu raximah اllah wmursalu saaxibi waslun fi اlasaxi ka saamicin fii kufrihi uma اtadax islaamuhu bacda wafaati waladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii wamursalu saaxibi saxaabiga mursalkiisa xadiidka saxaabiga uu irsaaliyo waslun ay mowsuulun mowsuul weeyaan fi lasaxi fi lqowli اlasaxi qowlka saxiixnimada badan markaan qabanno wadaalika kaagaasina ka saamicin oo kale weeyaan mid maqlay fii kufrihi fii xaali kufrihi gaalnimadiisa xaaladdeeda dhexdeeda ku maqlay uma markaa dabadeed ittadaxa ou caddaaday islaamuhu islaamkiisu ou caddaaday bacda wafaatin geerida nebiga ka gadaale waladii midka ra'aa arkay hu nebiga arkay laa mumayisan xaal ou ahaa midaan wax kala sooci karin laa taxtadii laa yakuunu ma ahaanayo taxtadii xukunkan hoostiisa ma ahaanayo labadan bayd wuxuu ku ishaarayaa waxaa la yidhaha mursalu saxaabiyi saxaabiga mursalkiisa mursal tacriif guudaan siinayoo ahaa maa adaafahu taabiciyu ila اnabiyi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam ayuu ahaa mursalku waxaa jira marka mursalka caamka oo haddii la idlaaqo kan uu ku dhacayo kaas waa laakiin waxaa jira mursal saxaabi wax la yidhaaha maalan saxaabi ayaa xadiid ayuu warinaa qiso uunan goobjoog ka ahayn oo asaga uunan joogin ayuu nebiga ka warinaa sala allahu calayh waali wasalam oo saxaabigii baa wuxuu dhahayaa cani nnabiyi sala allahu calayh waali wasalam ama qaala rasuulullahi rasuulku wuxuu yidhi qisadiina asaga ma joogin ka noocaasoo kalea marka mursal saxaabi baa la yidhaahdaa wax dhibaataa male waa mowsuul asaga wax dhibaato ah ma lahanoo daciif ma ahan noocaas waa mursal saxaabi waa mowsuul ayb mowsuul unbaa lagayaa laga lagaga tashanaa ee marka maalan caa-ishoo kalea maalanba waxay warinee qiso oo fii bad-il waxyi ku saabsan amase saxaabi baa wuxuu warinaa qiso uunan goobjoog weyn abu hureyra oo kalea wuxuu warinaa sanadkii toddobaad oo islaamay abu hureyra qiso maalan dhacday wuxuu warinaa kaba soo qaad sanadkii labaad ama sanadii saddexaad marka waxaa dhici karta saxaabigu nin kaloo saxaabi ah unbaa badan inuu ka maqlo marka saxaabigaas haddaan la sheegin iyo haddii la sheegaba isku mid weeyaano maxaa yeeley saxaabada dhammaantood waa wada cuduul ayagu marka in la baarbaaro uma baahna saxaabigu xadiidka uunan maqal saxaabi kalaa maqlay saxaabigaa marka maqlay unbuu ka maqlay mar hadduu saxaabi ka maqlayna dhib ma laha oo saxaabada ayagu la fatashi maayo lamana baarayo laakiin taabicigu inuu taabici kale ka maqlaa dhici karto marka taabicigaa kalena wuxuu u baahan yahay cadligiisa in la ogaado amaa saxaabada sidaa iyagu maaha mursalka laguu sheegayo oo marka fii xukmi lmowsuul leh waa haddii saxaabigu uu yahay saxaabi nebiga hadduu saxaabigu yahay saxaabi nebiga kusoo gaaray sinu tamyiiz waayo ninku saxaabigaa markuu nebiga dhimanayo haddii nin weyn uu ahaa oo wax kala sooci karo siddeed sano iyo ka korba uu yahay markaas xadiidka uu wariyo walow yownanba nebiga ka maqlina mursal saxaabi unbaa la dhahaya laakiinse nebigaa wuxuu dhintay ninkani waa saxaabi nebigana wuxuu dhintay isagoo aan waxba kala sooci karin buu nebiga dhintay kasoo qaadba laba jirow ahaa hal sanuu jiray markuu nebiga dhimanayo xagga sharafta marka la fiiriyo ninkaas waa saxaabi xagga riwaayada laakiin marka la fiiriyo xadiidkiisu waa mursal oo noocii shalay aan soo marnay waayo weliba la dhihi maayo waa mursal saxaabi sababto a saxaabi nebigu markuu dhimanayo hal sano jiray fadiilada haba ahaadaba saxaabiya laakiin xagga riwaayada iyow ka qaataa sida qaalibka ah waxaaba badan in taabiciinta isku da'ba noqon karaanba taabiciintii ayayba isku da' soo noqon karaan marka saxaabada laba u kala qaado saxaabi nebigu markuu dhimanayo aan sinu tamyiis gaarin isaga xadiidka uu nebiga ka wariya la xujaysan maayo waa mursal oo baabkii waa taabici oo kaleu la mid yahay xagga riwaayada xagga riwaayada waa ka taabici xagga fadiilada iyo sharaftana waa ka saxaabi marka waa laysku xujeeyaa nin saxaabi ah oo haddana xadiidkiisu mursal yahay oon la xujaysanaynin keena ayaa lagu leeyahay waa ninka nebigu sohal sano jiro ama laba jir ama saddex jir oo ku dhintay nebiga sal l l slam jullu riwaayaatihi marka waxay u badan tahay ee nin taabici unbau la ekaan karaa marka kaasoo kale xagga fadiilada waa ka saxaabi laakiin xagga riwaayada riwaayadiisa waa ka riwaayo taabici oo kale moxamed bnu abi bakaraaba ka mid ah moxamed bnu abi bakar waxau dhashay xajatulwadaaci xajatulwadaac kadib nebigu meeqas meeqow noolaayna laba biloodou noolaay wax yar marka asagoo laba bilood jiraa nebigu dhintay xadiidkii qaala rasuulullaahi uu yidhaahda ninkaasoo kale ma nebigu ka maqlayna ma ka maqal rasuulka sal ll ly slam bal maxamed bnu abi bakar iyo waxaa isku yacni isla da' noqon karo in badan badan badan oo taabiciinta ka mid a bal inay ka da'weynaadaanaaba dhici kartaba laakiin xagga maadaama nebigu ou arkay arkidaa nebigu ou arkay saxaabinimay gelisay fadiilo waay taa iyada marka middaa iyada waa fadiilo wa mursalu saaxibi marka wuxuu leeyahy saxaabiga mursalkiisu waslun waa mawsuul fi lasaxi fi lqowlin asaxi haddaan qabanno qowlka saxiixnimada badan wadaalika kaagaasna saxaabiga aan sheegayno ka saamicin oo kale ayaa lamida mid maqlay fii kufrihi fii xaali kufrihi gaalnimadiisa maqlay uma markaa dabadeed itadaxa caddaaday islaamuhu islaamkiisa oo caddaaday bacda wafaatin nebiga dhimashadiisa ka gadaalay waxaa lamida maalan nin maala fii xaali kufrihiba u xadiid maqlay nebiguu ka maqlayba sala allahu calayh ali wasalam markaas kadib wuu islaamay markuu islaamay kadib xadiidka oo isaga werinaya kaasoo kale taabici ha ahaado oo ninkan hadda yacni la dhahayo waa saxaabi la odhan maayo waa iska taabici oo kale xagga fadiilada laakiin riwaayadiisan riwaayo mawsuula ah w riwaayadiis waa riwaayo mawsuula maxaa nebigu ka maqlay sala allahu calayh ali wasalam wاladii ra'aahu laa mumayizan wاladii kii ra'aa arkay hu nebiga arkay laa mumayizan isagoon waxba kala sooci karin sinu tamyiiz aan gaarin nebigou arkay isagoon mumayiz ahayn laa taxta dii laa yadkhulu ma soo gelaayo taxta hadihi اlmas'alati yani mas'aladan ma soo gelaayo kaas ninkii isagoo yaroo nebigu aan isagoo mumayiz aan ahayn dhintay isagoon mumayiz ahayn ninka dhintay ee nebigu sala allahu calayh ali wasalama la oofsaday isagoon waxba kala sooci karin kaa asagaa marka waxaa weeyaan ma soo gelaayo masaladan iyadoo mursal saxaabi waayo mawsuul baa lagu xambaara la dhihi maayo wa qowluhum can rajulin mutasilu waqiila bal munqaicun ow mursalu wa qowluhum qowlkooda ay dhahayaan can rajulin can rajul sidaa ay dhahayaan mutasilun weeyaan sanadkii baa waxaa ku aragtay can rajulin abu daawuud oo kale wuxuu yidhi xadaana nufayliyu can rajulin can fulaan can fulaan can nebiy sal l slam xadiidka noocaasoo kaleo sanadkiisu nin aan la magac dhabin oo mubhama oo ku jiro can rajulin layska yidhi waa mutasil sanadkaa waa xiriiraa baa la dhahayaa sanadku waa mutasil laakiinse nin waxaa ku jiro aan la garanaynin saasaa la dhahayaa bis wa qowluhum qowlkooda can rajulin ay dhahayaan mutasilun weeyaan waqiila waxaa la yidhi bal ee mutasil inuu yahay iska daaya munqaicun waa munqaic aw amase mursalun waa mursalna waa la yidhi waa mursal waa la yidhi waa munqaic waa la yidhi waa mutasilna waa la yidhi sida xooga badan waa sanadku waa sanad mutasila laakiinse nin waxaa ku jiro mubham ah marka waxaa kala duwan in sanadku qofka uu ka wada maqan yahay iyo in yacni can rajul oo kale inta la yidhi oo qofkii aan magaciisa la sheegin laakiin uu ku jira meeshii kaasoo kale mubham baa la yidhaha waana noo imaan doontaa riwaayadiisa iyo waxa ay tahay kadaaka fi larjaxi kutbun lam yusam xaamiluhaa ow laysa yudraa matasam kutbun kutub kutubtaas oo lam yusam lam yusama aan la magacaabin xaamiluhaa kii xambaaray oo qaaday aw amase laysa yudraa aan la ogeyn matasama matasafa bihi wuxuu ku sifoobay qofkii xaamilkiisii qaaday kadaaka kaagaasay la mid tahay fil arjaxi filqowli larjaxi qowlka arjaxa markaan qabanno halkan wuxuu leeyahay nebiga kutubtii uu diri jiray waraaqihii uu qori jiray oo muluugta iyo boqorada uu diri jiray oo laakiin ninkii ka qaaday hadda aan la aqoonin cid qaaday lama yaqaano nacam risaalooyinka noocaasoo cid xambaarto xaamilkii ka qaaday aan la garanaynin sifadiis aan la aqoonin magaciis aan la aqooninna waxay la mid tahay buu kuleeyahay taasoo kale nacam oo markaa waxaa weeyaan waxay la mid tahay amase mutasil in la yidhaahdo oo ibhaam oo ku jira sanadka ama munqadic in la dhaho ama mursal in la yidhaahdo tii tii hadda lasoo dhaafoo kale weeyaan kutbun kutub kutubtaas oo lam yusama aan la magacaabin xaamiluhaa lam yusam wuxuu u yidhi beytka kutubtaasoo lam yusama aan la magacaabin xaamiluhaa midka xambaarayoo qaaday aw amase laysa yudraa aan la garanaynin matasama matasama wuxuu ku sifoobay alxaamilu yacnii midka xaamilkaa sifadiisa iyo wuxuu ku sifoobay aan la garanaynin kadaaka kaagaasay kuayay la too tahay fil arjaxi fi lqowli larjaxi markaan qabanno warajulu min aلصxaabi waabaa ka sayrafiyi mucancanan waliyujtabaa warajulu min aلصxaabi wa qowluhum ay dhahayaan muxadisiintu rajulun nin can rajulin ay dhahayaan rajulkaas oo min aلصxaabi asxaabta rasuulka ka mida ay dhahayaan mutasilun weeyaan saasaa u qadareen marka wa qowluhum qowlkooda muxadisiintu ay dhahayaan rajulun min aلصxaabi sidaa ay dhahayaan mutasilun waa sanad mutasila oo maalan waxaa badan in la yidhaahdo can saciid bn اlmusayab can rajuli qaala can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama ana الnabiya qaala kada wakada ka noocaasoo kale waa mutasil maxaa yeelay saxaabadu kulligood waa wada cuduul magacooda hala aqoodo ama yaan la aqoonin marba haddii taabiciga uu ku yidhaha nin saxaabada ka mid ah ii sheegay nebigu sidaa iyo sidaa inuu yidhi khalaas waa la qaadanaya hadhow marka maxaa yeelay asaxaabatu kulluhum cuduul oo iyaga iqa miyaa daciif miyaa lama dhaho asxaabta rasuulka masaladaasu marka sheegaya wuxuu leeyahay taabiciintu hadday dhahaan can rajulin min asxaabi rasuulillahi hadday dhahaan mutasil waaye haddii sanadka meesha hoose ama si kale haddounan u ciladaysnayn taas cilad ku noqon mayso wa rajulun wa qowluhum ay dhahayaan rajulun min aلصxaabi can rajulin min aلصxaabi oo kale ay dhahayaan mutasilun weeyaan wa abaa waa diiday kasayrafiyi sayrafi oo kale mucancanan xaal uu yahay xaala kownihi mucancanan marka la cancaneeyo waa diiday waliyujtabaa hana la doorta ayuu yidhi ibnusuyuudi hadalkaas sayrafi isagu wuxuu leeyahay haddii la yidhaha waxaa kala duwan taabicigu inuu yidhaahdo can rajulin saxiba annabiya sala allahu calayh ali wasalam can ou isticmaalo iyo marka uunan can isticmaalina uu yidhaahdo xadaanii rajulun min asxaabi اnnabiyi sala allahu calayh ali wasalam markuu yidhaahdo xadaanii rajulun min asxaabi اnnabiy waa mutasil laakiin hadduu dhaho can rajulin min asxaabi اnnabiyi sala allahu calayh ali wasalama mutasil ma ahan buu leeyahay laakiin baxigaas goormuu imaan karaana waa hadduu taabicigu mudallis yahay amaa taabicigu haddaanu mudallis ahayn oo aan tadliis lagu ceebaynin can rajulin hadduu dhaho can iyo xadaanaa waa isku mid xagga xukunka qofka mudalliska unbay ayay ku kala duwan yihiin oo raawigu hadduu mudallis yahayna cantiisa lama aqbalo xadaanaadiisa waa la aqbalayaa haddii laakiin raawigu mudallis ounan ahayn can ha dhaho ama xadaanii ha dhaho ama anba-anaa ha dhaho waa isku wada mid marka taasaa macno badan ma laha warajulu min aصxaabina mutasilun weeyaan waabaa waa diiday kaas yacnii bacdu اlculamaai ayaa diideen ka sayrafiya oo kale mucancanan xaal uu yahay xaala kownihi mucancanan marka la cancaneeyo waliyujtabaa hana la doorto qowlkaas buu yihi suyuuti intaas marka mursalkiiba uga baxay halkaana mas'alo kaleoo muhima ayuu gelayaa marka afartan beyday soo socoto waqadimi rafca kaاtiصaali min hiqati lilwaqfi wاlirsaali waqiila caksuhu waqiila alakharu waqiila qadim axfadan walashharu calayhi laa yaqdaxu hada minhu fii ahliyati اlwaasili waladii yafii wain yakun min waaxidin tacaaradaa faxkum lahu bilmurtadaa bimaa madaa wuxuu yidhi waqadim hormari arrafca marfuuca hormari waqadim hormari alrafca marfuuca hormari kalitiصaali xaal uu la mid yahay mutasil min iqatin xaala kownihi min iqatin iqa uu ka ahaanayo nin iqa markau ka sugnaado xaggiisa uu ka ahaado lilwaqfi cala lwaqfi ka hormari walirsaali wa cala lirsaali irsaalka ka hormari halkan lafi i nashrigaa ku jira iska jir marka wuxuu leeyahay waqadim hormari alrafca marfuuci hormari maxaad ka hormarinaysaana lilwaqfi cala almawquufi ka hormari mawquufkii ka hormari kalitisaali baa kuula midoo qadim ilitisaala mutasilka hormari cala alirsaali ka hormari mursalkii ka hormari xaala kownihimaa min hiqatin oo ka ahaanayo mid hiqa ah marka lafi iyo nashri oo muratabaa ku jira nacam alrafc alitisaal lilwaqfi waalirsaali rafciga waxaa iskale waqfiga itisaalkana waxaa ku aadan irsaalka marka halkan waxuu ka wadaa xadiid ayaa laysku khilaafay bacdi ruwaad waxay wariyeen isagoo marfuuca ilaa marfuuc waa taqaanaa ilaa nebigay u tiiriyeen sala allahu calayh ali wasalam nebigay u kor yeeleen qaarna waxay wariyeen xadiidka isaga oo mowquuf ah nebiga looma kor yeeline saxaabiyaa lagu joojiyey masalan halkan xadiidaa yaallo ruwaadda qaarkood can ibni cumara can innabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaala kada wa kada bay dheheen qaar kalaa waxay yidhaahdeen isla xadiidkiiba waxay ka dhigeen min kalaami ibni cumaray ka dhigeen mowquufay ka dhigeen ibni cumaray ku joojiyeen riwaayada waa iskhilaaftay mujeeda hadda hadday iskhilaafta riwaayadu laba xaalo uu wax ka dhexeeya ma laha sheekha xadiidka ruwaaddan iskhilaafayso sheekhooda inuu hal majlis ugu sheegay iyo inuunan hal majlis ugu sheegin haddii majlisku uu mid yahay initaxadal majlisu waxau ka hadlaa taas waa isaga hadda majlisku hadduu hal majlis yahay labadooda qolo unbaa gefsan marka nacam ila sheekhu hal si unba u sheegay ma ogtahay taas marka maxaa la hormarinaana waxaa la hormarinaa buu leeyahay suyuudi marfuuca kii nebiga u kor yeelay ayaa riwaayadiisa la qaadanaa maxaa yeelay iyagu waxay leeyihiin aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun ninka hadda marfuuc iyo mowquuf yaa ziyaado ku jirtaa marfuucay ku jirtaa ilaa ninkii marfuuca yidhi saxaabiga waa kasii ziyaadiyey ila nebigu sii gaarsiiyey ma ogtahay kii laakiin waqfiyey oo mowquufka ka dhigayna muxuu sameeyey waa nuqsaamiyey oo saxaabigu kusoo ayuu kusoo keenay suyuudaasa marka wuxuu yidhi marfuuca iyo mowquufka marfuuca hormari lianna ziyaadata min ahiqati maqbuulatun waxaa iscaariday mutasil iyo mursal ninna xadiidka waa irsaaliyey can saciid ibni اlmusayab can inabiyi buu yidhi taabici nebigu u booday nin kalena waa wasliyeyo can saciid ibni اlmusayab can abi hurayrata can inabiyi buu yidhi xadiidkiina hal majlisaa lagu sheegay kee la hormarinaa marka labadooda mutasilkaa la hormarinaa buu leeyahay suyuudi sababtoo ah ziyaadatu min ahiqa maxaa yeele ninka itisaalka la yimid ee abi hureyre kusoo daray ziyaadow wataa ziyaadadu haddii nin hiqa ay ka sugnaatana iyoqbal khilaafaad ku jirana gadaal buu ka sheegaa masaladanna sida xooga badan iyada iyo mas'alo gadaal nooga imaan doonto aziyaadatu min ahiqa qofka hiqada matniga xadiidka hadduu wax ku daro matniga erey hadduu ku siyaadiyo ama jumlo sida raajixa waxay tahay muxadisiintu qaacida oo mudarida ma qabaan qaacido la dhahayo hadday kaa iyo kaa iscaaridaan kan ha la hormariyo ma jirto qowlka raajixa imaamu shaafici uu taxqiijiyey risaalada uu ku taxqiijiyey ibnu xajarna nushatu nadarka uu ku rajaxay waxaa weeyaan dariiqatu lmuxadisiin ma aha in la idlaaqo oo la yidhaahdo aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun in la yska idlaaqa ma aha ee bal waxaa dhici karta hadda masaladan aan hayno rafciga iyo itisaalka oo kale iyo iyo waqfiga irsaalka hadday iscaaridaan marba waxaa la rajaxaa wixii qariino wato qariinaa lagu kala rajaxaa mar waxaa dhici karta in mawsuulka la rajaxo marna waxaa dhici karta mursalka in la rajaxo mar waxaa dhici karta marfuuci in la rajaxo marna in la rajaxo mowquufka buluuqulmaraamka ibnu xajar soo kuma arkin isagoo dhahaayo waqad ikhtulifa fiihi xadiidkan waa laysku khilaafay calaa waqfihi wa irsaalihi waraajixu waqfuhu calaa waqfihi wa rafcihi waraajixu waqfuhu buu leeyahy mar mowquufkau rajaxayaa mar marfuucu rajaxayaa marka qaacida mudarida ma jirto waa un qariino in lagu feeriyo waxaa ka mid a tusaale ahaan xadiidkii laa nikaaxa ilaa biwaliyin oo kale laa nikaaxa ilaa biwaliyin isagoo mursalana waa soo arooray isagoo mutasilana waa soo arooray oo wuxuu soo arooray can abi burda can abi isxaaq asabiici can abi burda can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam abu burdana waa taabici weliba sidaa waxaa abu isxaaq uga wariyey shucba iyo sufyaanu thawri waa laba xaafido waaweyn israa-iil ibnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici awowgiis abi isxaaq ayuu ka wariyey isla xadiidkaas wuxuu yidhi can abi burda can abi muusa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam isagoo mutasiluu wariye ma aragtaa imaamu اlbukhaari wuxuu rajaxay riwaayada mutasilkaa markaas meeshaas sababka u rajaxay ma ahan aziyaadatu min ahiqa ma ahane wuxuu yidhi xadiid yacni abi isxaaq asabiici xadiidkiisa waxaa ku roon wiilkuu awowga u yahay oo wuxuu yidhi israa'iil ahbatu fii jaddihi min hayrihi qariinadaas uu cuskaday israa'iil maadaama awowgii laga warinayo xadiidka isagaa ku horeeyo kuna owleysan kuna xifdi badan oo ragga kale uga xifdi badan maaragta hadda shucba iyo thawri laba nin ayagoo ah oo weliba ka xifdi badan ayuu riwaayadooda iskaga tegey midaanoo qaatay imaamu albukhaari sababkana waxay tahay qariinadaas meesha soo gashay waay marka qaraa-inta unbaa lagu dhisaa hadban waqadim horumari marka baxhi yaroo risaalada ku sugan imaamu shaafici oo ziyaadatu min ahiqa uga hadlaan waa jira aada u faa-iido badan waqadim hormari alrafca marfuuci hormari lilwaqfi cala almowquufi ka hormari kalitisaali mutasilka xaal ou marfuucu la mid yahay walirsaali cala alirsaali mursalkii ka hormari mutasilka isaguna mursalkii ka hormari min hiqatin xaala kownihimaa min hiqatin ay ka ahaanayaan xaalo ay hiqa xaggiisa ka ahaanayaan waqiila waxaa la yidhi cagsuhu kaa cagsigiisana waa la yidhi cagsiga muxuu noqonaa marka marfuucii iyo mowquufkii mowquufka hormari mutasilkii iyo mursalkiina mursalka hormari cagsigu kaasuu noqonaa qowlkan marka asaga muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay ixtiyaadka marfuuc iyo mowquuf yaa dadaalka ilaa waxaana la sheegaya waa xadiid moogtaha haddii hala dadaalan la yidhaahdo kee la qabsanaa mowquufka in la qabsado saxaabiga in lagu joojiyaa dadaalka u dhow waxba ha tallaabin tallaabista lama hubo ziyaadada lama hubo laakiin tanaa la hubaa soo ma garan qowlkan marka axwadkuu ku dhisan yahay sao kale walidaalika imaamu maalik wuxuu ahaan jiray markuu ku shakiyo xadiid marfuuc miya mase waa mowquuf waa waqfi jiray ta saxaabigu ku joojin jiray mana rafcin jirin alaban yacni lilixtiyaad waqiila waxaa la yidhi alakaru waqiila waxaa la yidhi alakharu kan badan ruwaadda meeshay u badan tahay rajax hadday marfuuca u badan tahay marfuuca rajax hadday mursalka u badan tahay mursalka rajax wahaakada waqiila waxaa la yidhi qadim hormari axfadan midka xifdiga badan laba raawiyaa iskhilaaftay midna wuxuu ka dhigay marfuuc midna mowquuf labadooda kee xifdi badan midkii xifdi badan raac asaga kaas hormari sidaana waa la yidhi walashharu sida mashhuurka ah ayb wاlashharu sida mashhuurka ah calayhi haddaan kan ku soconno qowlkan korkiisa walashharu sida mashhuurka ah calayhi in aadna in mashayna calaa hada اlqowli qowlkan haddaan ku soconno laa yaqdaxu ma dhaawacayo haadaa kan minhu min alaxfadi axfadka xaggiisa fii ahliyati اlwaasili kii wasliyey ahliyadiisa xadiidka oo ahl u yahay in dabdigiisa iyo ahliyadiisa ma dhaawacayo iyo waladii midkii yafii ay yarfacu koryeelahay masaladii marka intaasoo qowl uga soo baxay wal ashharu inta ka dambaysa wuxuu leeyahay labadii mid baan rajaxnayba kaba soo qaad riwaayaddii axfadkaan rajaxnay ninkii xifdiga badnaa tiisaan rajaxnay masalan ninkii xifdiga badnaa waa waqfiyey kii laga xifdiga badnaana waa rafciyey qowlkii axfadkan qabsannay waxaan dhahnay xadiidka mowquufan ku xukunnay ninkii rafciyey cadaaladiisa wax ma u dhibay arrintaas iyo dabdigiisa xifdigiisa iyo cadaaladiisa wax ma u dhibaysaa maya uma dhibaysa waxba uma dhibayso oo waxaan leenahay kan aan qaadanno qowlkiisa aan rajaxno laakiin cadaaladdii iyo dabdigii ay u dhibaysa midkan kale oo qowlkiisa aan marjuuxa ku xukunnay waxay u dhibaysa male arrinkan wal ashharu sida ashharka ah calayhi calaa hada alqowli qowlkan korkiisa haddaan qabsanno laa yaqdaxu ma dhaawacayo haadaa kan minhu min alaxfadi axfadka xaggiisa fii ahliyati alwaasili midkii wasliyey yani haddaan ka dhignay mursalkii ayaa axfadkii qowlkiisa ahaa kaa marka ma dhaawacayso fii ahliyati alwaasili kii wasliyey ahliyadiisa ahliyadiisa yani xadiidkii in laga xambaaro ama laga qaato ama laga wariyo ahli noqoshadiisa waxba u dhibi mayso iyo waladii midkii yafii ee yarfacu xadiidka kor yeelayay kii xadiidka kor yeelay ee qowlkiisa aan ka tagnay cadaaladiisa waxba u dhinmi mayso wain yakun min waaxidin tacaaradaa faxkum lahu bilmurtadaa bimaa madaa halkan wuxuu sheegayaa khilaafkii hal nin ayuu ka sugnaaday xaggiisa hadda waxaan haynay dad iskhilaafsan laakiin ninbaa hal nin ayaa marna xadiidkii mawquuf ka dhigaayo marna marfuuc ka dhigaayo marbau mursal ku warina ahaan marna wuxuu ku warinayaa mutasil ahaan maxaa la rajaxaana tii hadda oo kale ku xugun aqwaashii hadda tii hore masaladii hore ku jirtay ayaa ku jirta aqwaasha laakiin dabcan waqadim axfadan ma soo gelaysa dabcan moogtahay laakiin yacni waxaa soo geli kartoo kale labada hore imaa inaad yacni mursalka mawquuf iyo marfuuca inaad mar mawquufka aad rajaxdo yani ixtiyaad dartiis ama inaad rajaxdo marfuuca aziyaadatu min ahiqa maqbuula adoo ku soconayo laakiin qowlka raajixa waxaa weeyaan iyada laftirkeeda qaraa-in unbaa loo fiirinayaa qaraa-intaa marka lagu kala rajaxayaa ee qaacida mudarida ma laha wain yakun haddii uu ahaado alkhilaafu khilaafka wain yakun haddii uu ahaado alkhilaafu khilaafka min waaxidin hal nin xaggiisa hadduu ka ahaado ayb tacaarada tacaaradaa kaas oo aqwaashiisa tacaaradaa ay iscaaridayna iska horyimaa waaxidkaas oo tacaarada iscaariday alifkaas ka alif ilaaq waaye waaxidkaas oo tacaarada isaga iscaariday oo marna mawquuf ku warinayo marna marfuuc ahaan u warinayo marna mursal ka dhigayo marna mutasil faxkum lahu u xugun bilmurtadaa yacnii kii la doortay bimaa madaa ay fii maa madaa wixii tegay dhexdiisa ahaa qowlkii la doortay oo khilaafkii soo tegay dhexdiisa ahaa u xugun isagana yacnii masaladii horeoo kale kala mid dhig idan marka halkan isku soo duubduub rafci iyo waqfi itisaal iyo irsaal baa iska hor yimid qariinada hadba midkii lagu rajaxo ayaa la qabsanayaa ee qaacida mudarida ma laha almucallaqu mucallaqi nooc kaleo marka min anwaac alxadiid halkan ka gelaya almucallaq la yidhaahdo mucallaqu waxaa la yidhaahdaa maa xudifa minhu mabaadi'u sanadihi min musanafin min musanifin maa xudifa waa wixii la gooyey min mabaadi'i sanadihi laga gooyey sanadka meelihiisa hore sanadka meesha hore oo min musanifin musanif weliba xaggiisa ka ah nin musanifa wuxuu jaray sanadka meelihiisa hore sheekhiisa iyo shaykhu shaykhihi iyo ayuu jaray mucallaqaa la yidhaha kaasoo kale bukhaari oo kale soo nin kitaab iskale soo maaha musanif bukhaari oo kale sanadka awalkiisau jaray wuxuu yidhi qaala abuu hurayra oo kale ama sanadka awalkiisau jarayo waxa uu yidhi can ibni cumara amase waxa uu yidhi can naaficin wuxuu iska jaray marka dhowr raawi sanadka marka maa xudifa min mabaadi'i sanadihi sanadka mabaadi'diisa hore wixii laga jaro oo laga gooyo ayaa waxaa la yidhaahdaa mucallaq mucallaqa marka marka la baaraayo wuxuu ku badan yahay saxiixulbukhaariga saxiixeynka waxaa ku sugan axaadiid oo mucallaqa ah muslim waa ku yar tahay ilaa afar iyo toban meelood meelahaas waa mucallaqaadka muslim amaa bukhaari iyagu tiradii ay ka bateen xataa alafa alxaafid ibnu xajar kitaabuu ka alifay mucallaqaadka bukhaari oo uu sanadkooda ku waslinayo kitaab la yidhaahdo takhliiqu tacliiq oo ilaa shan mujallad ah ayuu ka alifay marka intay tiro ka qabta keliya mucallaqaadka bukhaari marka aad bay u fara badan yihiin mucallaqa marka xukunkiisu muxuu noqonaa dabcan mucallaqa ka guud ahaan guud ahaan mar haddii sanadkii qeyb laga jaray waa nooc munqaica waa munqaicuna xukunkiisu wuxuu ahaa marduud mucallaqu marka wuxuu ka mid yahay min aqsaami daciif laakiin mucallaqa ku sugan bukhaariga saxiixulbukhaariga mucallaqa ku yaala isaga maxaa xukunkooda uu noqona labaa u kala qaadaysaa wax siiqatu tamriid uu ku wariyey iyo wax siiqatuljasmi uu ku wariyey bukhaari marka uu tacaliiqinayo xadiidka qaarna siiqatu aljasmi buu isticmaalaa marna siiqatu tamriid siiqatuljasmi waxaa la yidhaha wixii uu qofkeedii ayuu u nisbeeyeyba qaala abuu hurayra oo kaleu yidhi dakara abuu hurayra facala abuu hurayra oo kaleu yidhi waa jasmi waa gooyey wixii siiqatu tamriidkuna waxaa weeyaan maalan wayudkaru waxaa laga sheegaa waqiila waxaa la yidhi qiila iyo dukira iyo ruwiya iyo wixii lamidka ah siiqatu tamriid aa la yidhaha wixii marka bukhaari fii saxiixihi siiqatuljasmi ou tacliiq ahaan ugaga dhigo xukunka la siinayaa waxa ay tahay waa saxiix maxaa yeelay kitaab saxiixa dhexdiisa haddaynan agtiisa saxiix ka ahayn ma ka jasmiyeen soo ma garanin kitaab uu saxiix ku calaameeyey siiqo majzuum ah inta keeno haddana agtiisa ay daciif ka noqoto ma suuragal ah ma badna marka wuxuu leeyahay siiqatu ljasmiga wixii ah waa kaasa waa saxiix siiqatu tamriidka waxa uu ku warinayo bukhaari oo maalan saxiixiisa dhexdeeda uu leeyahay qiila iyo wadukira iyo wayudkaru iyo wax nooca kuwa uu dhahayo saxiixna waa noqdaan xasanna waa noqdaan daciifna waa noqdaan marka wixii siiqatu tamriid uu ku warinayo saxiix waa noqon karaan daciif waa noqon karaan xasanna waa noqon karaan eeg soo ma garani hadba marka xugun unbay qaadanaysaa mucalaqaadka bukhaari kuwa siiqatu tamriidka iyaga laftirkooda waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa wixii u keensaday inuu xujaysto ama uu deliishadaba maalan bukhaari madhab ayuu ku tegey ila fiqiga bukhaari xagguu ku jiraana taraajimtiisuu ku jiraa ma ogtaha mas'ale ayuu jasmiyey maalan kadiba wuxuu daba dhigay ahar ama wuxuu daba dhigay yacnii qowl saxaabi ama xadiid buu daba dhigay waqiila iyo wayudkaruna waa ka cabiray laakiin waa fii mowdin alixtijaaj ogow ayuu u keensaday tan noocaas waxay u badan tahay saxiix ama xasan hadduu u keensaday inuu radiyo aharkaasna maalan mas'alou radinayay xadiid ku soo arooray buu marka keenay mas'aladaas siiqatu tamriid ahaanna waa u sheegay waqiila can الnabiyi wayuxkaa waxukiya can الnabiyi oo kale uu yidhi kaasoo kale agtiisa inuu daciifka yahay ayaa qaalib oo badan marka saasna culimmadu waa yidhaahdaan wuxuu leeyahay marka ma أwalu اlisnaadi minhu yuطlaqu walow ilaa aakhirihi mucallaqu marka hore waa kuu tacriifinayaa waxa uu ku yidhi maa wixii maa xadiidkii yuطlaqu laga tegaayo awalu lisnaadi isnaadka awalkiisa laga tegayo minhu min alxadiidi xadiidkuna ou maagaasi ka mid yahay walow ilaa aakhirihiba ha ahaado ilaa aakhirkaba ha gaare eh ilaa aakhirkaba ha laga taga eh mucallaqu mucallaq weeyaan mucallaqdaasaa qabarka dambe dhacaysa maa xadiidkii yuطlaqu ay yutraku laga tegaayo minhu xaal ou maaga ka mid yahay maa xadiidkii yuطlaqu laga tegaayo awalulisnaadi isnaadka awalkiisa laga tegayo minhu min alxadiidina uu ka mid yahay walow ilaa aakhirihiba ha laga taga ilaa meesha ugu dambayso ilaa meesha ugu dambeyo ilaa nebigaba ha laga taga eh mucallaqun mucallaq weeyaan kaa isagaa tacriifkii marka mucallaqa halkaas uga baxay wafi صaxiixi da kahiiru faladii ataa bihi bisiiqati اljasmi khudii wafi saxiixi wadaa midkan wadaa midkan oo mucallaqa ah kahiirun weeyaan mid aad u fara badan fi saxiixi saxiixa dhexdiisa ku badan weeyaan saxiixa hadda bukhaarigu u jeedaa faladii kii ataa ou la yimid bihi kaaba bisiiqati اljasmi siiqatuljasmi oo ula yimid oo uu jasmiye yacni siiqo oo siiqatuljasmi wuxuu ula yimid khud qaado sixatahu sixadiisa qaado hud qaado sixatahu sixadiisa qaado can ilmudaafi canhu midka xaggiisa loo tiiriyey inay ka ansaxday qaado can ilmudaafi lahu kan oo u tiiriyey kan oo u tiiriyey nebigou noqon karaa abu hura saxaabigou noqon karaa taabicibou noqon karaa waxaad qaadanaysaa marka wixii siiqatuljasmi uu ku keenay ciddii uu u tiiriyey waa ka saxiix agteeda ilaa cidda uu u tiiriyey maalan wuxuu yidhi qaala ibraahiimu naqaciyu ilaa ibraahim الnaqaci waa ka saxiix wadaa midkaani kahiirun mid fara badan weeyaan fi saxiixi ku badan saxiixa dhexdiisa faladii kii ataa uu la yimid bihi kaaba uu la yimid bisiiqati اljasmina ou ula yimid siiqatu اljasmi khud qaado sixatahu sixadiisa qaado can ilmudaafi canhu ay ka ansaxday kan loo aaneeyey ama loo tiiriyey xaggiisa ay ka ansaxday qaado ayb wadacif daciifi hayrahu kaa kayrkiisna daciifi walaa tuuhinhu aadna ha u daciifinin hayr muxuu ka wadaa marka hayrku marka muxuu noqonaana mmaa rawaa bisiiqati atamriid wixii siiqatu tamriid ku yimid ee waxukiya iyo waruwiya iyo wayurwaa iyo waqiila iyo daciifi buu ku yidhi walaa tuuhinhu laakiin aad ha u daciifinina wuxuu ka wadaa dacfi dhow waay xataa dacfigaas waa dacfi dhowey dacfi daran ma ahanoo yacni mowduuc gaaraayo kale ma aha laakiin hadalkan laftirkiisa iطlaaqan waa laga fiican yahay wadacif hayrahuda inuu iطlaaqa waa laga fiican yahay wixii siiqatuljasmi aan ahayn oo siiqatu tamriid ah in fara badan oo waxaa jirta bukhaari siiqatu tamriid intuu ku soo saaray saxiix muslim ku sugan waa dacif hayrahu leysa calaa iطlaaqihaa marka u qaadanin sidaan oo waxaa jirta bal hadda xadiid waxaa jira maalan wayudkaru can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam waxaa nebiga laga sheegay inuu salaad subax tujiyey oo uu ku tujiyey suuraة اlmu'minuun ou akhriyey xataa idaa balaqa marku gaaray qisata muusa aw qisata ciisa wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan meelahaas markuu gaaray akhadathu saclatun qufac ayaa qabtay waa joojiyey siiqatu tamriid inuu ku sheegi jiraa badan bukhaariga saasaan malaynaya nacam maca daalika xadiidka muslim muslim ayaa werinaya nacam marka xadiid muslim ku suganoo fii saxiixi muslim ku suganoo mararka qaar wayudkaru iska dhahayaa nacam marka ma la dhihi karo siiqo kastoo wax kastoo siiqatu tamriid ku soo arooro waa wada daciif maya qaar saxiix ah jiro bal muslim uu werinayo ee qaar kutubaha kale ku sugan xadiidkii waxaa ka mid a addiinu nasiixa oo kale bukhaari ma werinin addiinu nasiixa wuxuu ku soo saaray tacliiq ahaanoo u wariyey maca daalika muslim aa warinaya xadiidka isagoo mawsuula ayb kaasoo kale marka isagana marka xukunkaa wadaciif hayrahu markuu ku leeyahay daciif waa laga helaa waayo ma ahna kulligiis daciifi ma aha walaa tuuhinhu aadna ha u daciifinin buu ku leeyahay wamaa cazaa lishaykhihi biqaala fafil asaxixkum lahu itisaala wamaa ay ladii xadiidkii cazaa oo u tiiriyey bukhaari lishaykhihi shaykhiisa oo u tiiriyey biqaala qaalana oo ugu tiiriyey lafdigaa qaala oo ugu tiiriyey fa fil asaxi qowlka saxiixa faxkum dhe u xugun lahu isaga u xugunkaas itisaalan mutasil u xugun fil asaxi fil qowli lasaxi qowlka asax haddaan qaban halkan marka mucallaqii tacriifkiisii iyo xugunkiisii buu kusoo sheegay kadib wuxuu ku leexday mucallaqaadkii bukhaari siiqat اljasmi wixii aana saxiix yeel wixii siiqatu tamriid aana daciifiyo ku yidhi aadna ha u daciifinin bukhaari mararka qaar waxaa dhacdo sheekhiisa isaga sheekhiisa qaala inuu wax uga wariyo masalan waxaa ka mid a xadiidkii layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlmacaazifa xadiidkaas bukhaari markuu werinayo wuxuu yidhi wa qaala hishaamu bnu camaar hishaam ibnu camaarna shuyuukhda bukhaari oo ka mid yahay wa qaala hishaamu ibnu camaar marka haddii bukhaari sheekhiisa ou qaalo uga wariyo ma mucallaqay noqonaysaa mase waxay noqonaysaa mutasil mutasilay noqonaysa sababtoo bukhaari tadliis laguma yaqaano tadliis haddaan lagu aqoonin qofka uu ka warinayana uu sheekhiisa yahay meesha cid ou riday marka ma jirto cid ou riday meesha ma jirto mucallaqna ma aha yaa lagu khilaafaa marka ibnu xasmi baa lagu khilaafaa meeshaas nacam ibnu xasmi asaga xadiidkan layakuunana min ummatii waa daciif uu yidhi nacam bukhaari baa weriye markii la yidhin wuxuu yidhi bukhaari qaala hishaam ibnu camaar buu yidhi inqiaaca meeshaas ku jiru yidhi sanadka waxbaa ka maqan waa mucallaq lamana garanayo cidda maqan waxa ay tahay binaan calaa dalika uu daciifiye xadiidka nacam walidaalika risaalada yartaa uu marka waxaan baaso heesaha iyoiyo muusiga uu ku banaynayo iyo waxaas hadalkaas ku sheegay marka waa masalo marka zallatu caalimin caalim simbirixadiisa axaadiid fara badanna waa kusoo aroortay heesu inay xaaraam yihiin aayaad fara badanna waa kuso saddex aayadood waa kusoo aroortay wastafsiz man istadacta minhum bisawtika waa lagu fasiraa afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduuna waxaa lagu macneeya antum saamiduuna idinkoo heesaayo ibnu cabaas sida uu yidhi usmud lanaa ay hani lanaa waaye buu yidhi macnaheeda biluqati ximyar wmin الnaasi man yshtari lahw اlxadiiثi liyudila can sabiili اllaahi lahw lxadiidkaas ibnu mascuud wuxuu yihi wladii laa ilaha ilaa huwa inahu اlghinaa heesaha oo yidhi ilaahan ku dhaaranaya axaadiistii rasuulkana kanaab u daliila layakuunana min ummati aqwaamun yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlmacaazifa macaazifta waa heesaha muustikada iyo gurbaanka iyo ay la socdaan marka ibnu xasmin calaa madhabihi wuxuu leeyahay daliil ku soo arooran saxiixa ma jiro hadduunan jirinna bara al asliya la qabsanaayo asalka wax xaaraana ma jira anuu leeyahay marka qaabkaasna waa qaab yacnii baciid can isawaab bukhaari wixii sheekhiisu ou qaala uga wariyana maba ahanba mucallaq waa mutasil waay maxaa yeeley bukhaari tadliis ma looga cabsanayo mudelis ma aha marka hadduu can yirahay hadduu qaala yirahay hadduu xadaanaa dhaho waa isku mid culimo badan baana radiyeenoo heesaha kutub xaaraam inay tahay ka qoreen oo ibnu rajabaa ka mida culimmadaas oo ibnulqayimaa ka mida oo aaday u fara badan yihiin rag aada u fara badan baa wax ka qoray ciraaqi laftirkiisa marka meelahan mucallaqa markuu ka hadlaayo kale waa sheegaa mas'aladan nacam weli waana baraarujiyaa ibnu xasmi inuu masalada ku gafsan yahayo ama aladii lishaykhihi cazaa biqaala fakadii cancanatin ka khabari اlmacaazifi laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifi sidaasuu yidhaha nacam laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifi ibnu xasmigii jumhuurta khilaafay ha u dheg raaricnin uu yihi qowlkiisa eh kan marka waxaa weeyaan fakadii cancanatin oo kale waa yani xadiid can oo kale lagu wariyoo kale weeyaan ninka mudaliskaa cantii aan mu ahayn cantiisa waa ti itisaal lagu xambaari jiray wamaa cazaa wamaa ay ladii xadiidkii cazaa oo u tiiriyey lishaykhihi sheekhiisa bukhaari oo u tiiriyo biqaala qaalana oo ugu tiiriyey fa fil asaxi faxkum xugun dheh lahu isaga kan itisaalan itisaal xugun fil asaxi qowlka saxiixa oo asaxnimada badan marka aan qabanno wamaa lahaa ladaa siwaahu daabitu wamaa lahaa ladaa siwaahu daabitu fataaratan waslun wa ukhraa saaqitu halkan marka wuxuu kuu soo sheegay bukhaari buu ka soo hadlay wamaa cazaa lishaykhihi damiirka bukhaari buu u laabana amaa maa cada albukhaariyina bukhaari keyrkiis haddii uu sheekh uu leeyahay qaalo uu ugu tiiriyo maxaa la dhahaa iyada daabit male buu ku yiri qad wa qad wa inay mucallaq noqotona waa suurtagal mutasil inay noqotona waa dhacdaa wamaa lahaa uma sugnaanin wamaa lahaa ay wamaa liqaala qaala uma sugnaanin ladaa siwaahu ladaa siwa albukhaariyi bukhaari wixii ka soo haray agtiisa daabitun wax daabida uma sugnaanin qaaladaasi bukhaari keyrkiis agtiisa wax daabida kuma laha fataaratan kol waslun weeyaan wa ukhraa mar kalena saaqidun weeyaan mid dhacay waayo mawsuul aan ahayno sanadku uu inqidaac galayo wax ka dhaceen tanna marka halkaasu se uga baxay almucancanu sanadkii marka mucancanka ahayo halkan ka gelaya marka almucancanu almucancan waxaa weeyaan ma yani waxaa weyaan waa xadiidkii sanadkiisu can lagu ay ku jirto waman rawaa bican waana faxkumi biwaslihi in illiqaau yuclami waman wamaamu idin dhigaa mase waman waman ruuxii rawaa wariyey bican can ku wariyey wa anna anna kii ku wariyey faxkum xugun biwaslihi mowsuulnimadiisa xugunkaas goormaa mowsuul lagu xukumaa marka in yuclam haddii la ogaado alliqaau liqa haddii la ogaado la kulan labadaas midka can ku warinaayo iyo ninka uga warinaayo inay wada kulmeen haddii la ogaado yuclami haddii la ogaado ishtiqaalaa ku jira in yuclami alliqaau yuclami halkan wuxuu ku leeyahay wixii can ama anna lagu wariyo raawi baa wuxuu yidhi can fulaan amase wuxuu yidhi anna fulaanan qaala kada anna fulaanan qaala kada wixii can iyo anna lagu wariyo faxkum biwaslihi mowsuul u xugun mowsuul marka muxuu ka wadaa munqadic ma ahan buu ka wadaa waxaad ka dhigtaa sidii xadaanaa oo kale goormaa laakiin ka dhigaysaa in yuclami liqaau yuclami haddii la og yahay weeyaan liqa inuu dhex maray oo maalan raawigan laba shardi yaa meesha taalo kan dambe shardina beytkanuu ku sheegayaa shardiga kalena beytka ka dambeeya walam yakun mudalisan buu ku dhahaa raawiga haddii uu raawi kaleo sheekhiisa can uu uga wariyo laba shardi haddii la haayo sanadkaasi waa mutasil shardiga koowaad waxaa weeyaan haddii la og yahay inay wada kulmeen walow maratanba haddii la og yahay inay wada kulmeen ardaygan iyo sheekha uu ka warinaayo inay wada kulmeen koow in la ogaado shardiga labaad waxay tahay ardaygan can isticmaalayo waa inuusan ahayn mudallis nin wax isku qarqariyo waa inuunan ahayn tadliisku beytka soo socdo yacnii baabka soo socdo noogu iman doonaa waa inuunan ku sifoobin tadliis liqaana waa inuu suurtagal yahay liqaa waa inuu suurtagal yahay waa inuu liqaagu suurtagal yahay inainay wada kulmeen labadooda kan labaadna waa inuu suurtagal yahay waa in markaa midka labaadna tadliisna waa inuu meesha ka maran yahay labada in haddii labadaa marka mid lahaayo mid kale aan lahaynin ma loo xukumaayo itisaal inqidaac baa lagu xukumaa haddii labada la waayona kaba daran halkan marka inin liqaau yuclami markuu leeyahay masalada bukhaari buu ku waafaqay suyuudi bukhaari iyo muslim masaladan waa isku khilaafsan yihiin imaamu muslim wuxuu leeyahay shardiga labaad waa isku waafaqsan yihiin kan labaad raawigu hadduunan mudallis ahayn ee markaa uu can uga wariyo sheekhiisa shardiga yacnii koowaade inin liqaau yuclami yay isku khilaafsan yihiin waxay leeyihiin imaamu muslim wuxuu leeyahay marba hadduunan mudallis ahayn inay isku casri nool yihiin baa shardi ahe inay wada kulmaan shardi ma ahan buu leeyahay sooma kase raawiga can dhahayo ninka uu ka warinayo iyo isaga haddii casriga uu kulmiyo iyo waqtiga intaasaa ku filan bis hadduunan mudallis ahayn isku casrina ay nool yihiin itisaala lagu xambaara buu leeyahy muslim imaamu lbukhaari laakiin wuxuu leeyahy maya kuma filna mucaasaro keliya waa isku casri kuma filna dadka waxaa dhici karto ayagoo isku casri nool haddana weligood inaynan kulmin ayagoo isku casri nool inaysa kulmin baa dhici karta oo midna adduunka meel uga noolyahay midna meel kale uga noolyahay soma kas marka si itisaalka oo u sugnaado ugu yaraan waa inay caddaato walow maratanba inay kulmeen walow maratan inay kulmeen see lagu ogaan karaa masalan waxaan haynaa raawigan riwaayo sheekhan uga warinayo samictu ayuu dhahay xadaanaa ayuu yidhi ahbaranaa ayuu yidhi ambaanaa ayuu yidhi meeshaas maxaa kaaga soo baxday inay wada kulmeen ila beenlow ma aha moogtaha ninku beenlow ma aha mar hadduu yidhi samictu waxaan ka dhegaystoon ka maqlay hebel wuxuu ii sheegay afkiisa iiga sheegay waxaa noo sugnaatay labadan qof inay wada kulmeen riwaayo kale haddii uu can uga wariyo mar kale xadiid kale haddii uu can uga wariyo waxaa la dhahayaa liqaagii ninkan waa sugnaaday labadan nin liqaagooda tadliisna ma jiro khalaas bis cancanadan waxaa lagu xambaaraa itisaal marka imaamu lbukhaari marka wuxuu rabaa walow maratan inuu sugnaado liqaa inuu jiro uu sugnaado ee mucaasaro keliya kuma filna leeyahy muslimna maya wuxuu leeyay mucaasaro keliya ku filan maxaa yeelay dadka xilligii xilligii hore ee axaadiidta iyo culimmadii yani ay axaadiidta dawinayeen ee xifdinaayeen himamka dadka sidaan ma ahayn himadooda waa aaday u darnayd xadiidta u ruxlaysan jireen marka laba nin oo nin sheekha oo sheekh kale wax ka warinayo isku casrina ay nool yihiin inaynan is arag waaba yartahay uu leeyahy imaam muslim maxaa yeele dadka hore rixladoodaaba badnayd hal xadiiday bil meel loo socdo u rixlaysan jireen ma nin sheekhow marka oo inuu la kulmo uu ka myu mymayuu ka baqaylaa ma suurtagal ma ahan uu leeyahay calaa kullin imaamu lbukhaari madhabkiisa ixtiyaadka u dhow kan muslimna haddii lagu gaabsado wax dhiba malaha waman rawaa qofkii wariyey bican ku wariyey ana ku wariyey oo bianna ku wariyey faxkum xugun biwaslihi mowsuulnimadiisa xugunkaas goorma in yuclam liqaau haddii la ogaado liqa iyo la kulan yuclami haddii la ogaado walam yakun ownanna ahaanin almucancinu kaanada isimkeeda waa maxduuf walam yakun ownanna ahaanin almucancinu midka canta dhahayo oo canta ku warinayo mudallisan mudallisna uunan ahayn waqiila waxaa la yidhi laa maya laadan marka xaggey u noqonayo waqiila waxaa la yidhi laa maya oo laa yakuunu mawsuulan mawsuul ma noqonayo si kasta ha ahaado haddii la doono shuruudaha la helo mawsuul ma aha ma noqonayso qowlkaana marka qowl uu waqiila buu ka cabiray maxoog badna waqiila waxaa la yidhi anna waqiila waxaa la yidhi iqdac gooy anna anna gooy iqdac anna marka wuxuu ka wadaa waqiila waxaa la yidhi iqdac munqadic ku xugun anna anna qowl qiilkan wuxuu kala farqinaa canta iyo annaga oo wuxuu leeyahay raawigu haddii uu anna yidhaahdo munqadic waayo oo sanadka anna ay ku jirto waa munqadic qowlka kalena yani cantana wuxuu leeyahay canta iyadu waa mutasil canta waa mutasil annadana waa munqadic waqiila waxaa la yidhi iqdac jar oo munqadic ku xugun anna annada wa amaa can cantase falaa maya inqidac ha ku xukumin iyada oo itisaal ku xugun sanad haddaa aragta fulaanun can fulaan qiilkan wuxuu le itisaal ha ku xukumin haddaan tadliis jirin haddaa aragta laakiin fulaanun anna fulaanan waxaa ku xuguntaa anna fulaanan waxaa ku xukumaysaa inqiaac waqiila laa waqiila anna qdac waama can falaa wmuslimu muslim ya ya waamaa can silaam uu leeyahay waa isla mid waamaa can cantase silaa xiriiri yani mutasil ka dhig waay waamaa can cantana falaa haddii la yihahna waxay noqonaysaa falaa maya oo falaa taqdac yani ha goynin oo munqadic ha ku xukumin wmuslimu yashri tacaasura faqad wabacduhum tuula saxaabatin sharad wbacduhm cirfaanahu bilahdi can wastucmila ijaazatan fi da zaman wakulu man adraka ma lahu rawaa mutasilu wagayruhu qaطcan xawaa wamuslimun muslim yashrid wou shardinayaa tacaasuran tacaasur ayuu shardinayaa wamuslimun muslim yashridu wou shardinayaa tacaasuran mucaasara canta asaga wuxuu u shardinayaa annada mucaasara raawiga canta dhahaya iyo sheekhiisa inay isla mucaasaroodaan faqad oo keliya tacaasur keliya wa bacduhum culammada qaarkoodna duula saxaabatin sharada wuxuu shardiyey duula saxaabatin saaxiibtinimo dheer ayuu shardiyey qowlkan uga marka waa qowl ka sii adag waa kii bukhaariga bukhaari wuxuu lahaa walow ma rabtanba hawada kulmaan ayuu shardiyey kan laakiin wuxuu leeyahy raawiga markuu can uga warinaayo sheekhiisa waxaa shardi ah in la ogaado muddo dheer inay saaxiib ahaayeen laba mar iyo shan mar iyo toban mar iyo xataa hadday wada kulmeen lagu xukumi maayo uu leehay itisaal marka qowlkan qowl aada tashadud oo ku jira wa bacduhum qaarkoodna sharada wuxuu shardiyey duula saxaabatin duula suxbatin yacni saaxiibtinimo dherarkeed ayuu shardiyey wa bacduhum qaarkoodna sharada wuxuu shardiyey cirfaanahu u ogaanshadiisa loo ogaado bilahdi ka qaadasho can can shaykhi yani sheekha xaggiisa naam qaarkaanna marka qoladan iyagu waxay shardinayaan qofkan marka uu sheekhan can uga warinaayo waa in loo yaqaanaba inuu arday u yahayba naam oo layskaga yaqaano inuu sheekhaas wax ka qaatay haddaan looba aqoonaynin oo ninkii hebel ah hebel nin wax ka qaatay ma yahay maya haddii la dhahaayo oo wuxuu ka qaatay wax yar ay yihiin baxays aan la garan karin aan inuu wax ka qaato iyo arday u yahay aan loo aqoonaynin markaas lagu xukumaayo wa bacduhum qaarkoodna sharada wuxuu uu shardiyey cirfaanahu aqoonsasha u aqoonsashadiisa bilahdi loo aqoonsado ka qaadasho can ay cani shaykhi sheekha xaggiisa oo ka qaato wastucmila waa la isticmaalay can iyo anna wastucmilaa waa la isticmaalay wastucmilaa aliftu alif itnayn wastucmilaa an anna iyo can ayaa la isticmaalay ijaazatan ijaazo ayaa loo isticmaalay fiida zamani waqhtiyadaan hadda wastucmilaa canta iyo annadii baa la isticmaalay fiida zamani owqaadda waqtiyadan hadda aan joogno u leeyahy imaamu suyuudi ijaazatan ijaazadaa loo isticmaalay yacni muta-akhiriinta culummadii dambe marka ay can isticmaalaan xadiid ijaazo ay kusoo qaateen ay canta u isticmaalaan ijaazada waxay ka mid tahay siyaqu taxamul awjuhu taxamul aan u jeedaa hababka wax loo soo xambaaro samaac iyo qiraa'a cala shaykh iyo munaawala iyo mukaataba iyo iclaam iyo wasiya iyo wijaada iyo ijaaza sideeddaas waay awjuhu taxamulka waa noo imaan doonaa insha allahu tacaala marka xadiidkii ijaazo lagu soo xambaaray oo uu shay ardayga ku soo qaatay markuu warinaayo sheekhi ijaazada siiyey ka warinaayo can fulaanin buu dhahaya can ayuu isticmaalaa waqtiyadan dambe waay laakiin amaa mutaqadimiinta iyaga culimmadii hore mutaqadim iyo mutaakhir waxaa lagu kala soocaa saddexdii qarni wixii saddexdii qarni ka horreeyey mutaqadim waa wixii ka dambeeyna mutaahiray noqonayaan marka haddii aad mutaakhiriinta ku aragta can ijaazay kusoo qaadeen xadiidkaas mutaqadimiinta haddaad can ku aragtana maalan maalikun can naafic haddaa aragto ha u qaadan inay ijaazo tahay inuu ka maqlay baaba dhici karta wastucmilaa waa la isticmaalay can iyo annada ijaazatan baa loo isticmaalay ijaaza fiida zamani wakhtiyadan awqaadan intaa markuu soo dhammeeyo qaacido guud ku siinayaa wuxuu leeyahay wakullu man adraka maa lahu rawaa mutasilun wagayruhu qaطcan xawaa wa kullu man ruux dhammaantiis adraka soo gaaray maa shay soo gaaray rawaa lahu oo warinayo ninkii waxa shaygan uu warinaayo can ama anna uu ku warinaayo ninkii soo gaarayba muttasilun muttasil weeyaan xadiidkiisa xadiiduhu muttasilun wagayruhu kaa kayrkiisna xawaa waa koobay qaطcan yacni go-naan oo inqidaac buu koobay halkan marka wuxuu ku leeyahay haddii raawigu can ama anna dhahaayo qisada oo ka warramayo fiiri anna fulaanan qaala kadaa anna fulaanan facala kadaa wa kadaa ayuu yidhi ficilkaas haddii uu soo gaari karo asaga ficilkaa hadduu soo gaari karo waxaad leedahay markaas waa mutasil hadduunan soo gaari karinna mutasil ma aha maalan curwaoo kale wuxuu yidhi can curwata qaala markaas wuxuu yidhi anna ana الnabiya salى اllahu alيه ali slm qaala lcaaishata kada wakada nebiga caaisha saa i saa i saa ku yidhi ama ana caaishata qaalat lلnabiyi hahy maala curwa wuxuu yidhi ana can curwata ana caaishata qaalat lلnabiy sal ا ly slam kadaa bay ku tiri nebigana sidaaba u dhahay waxaad fiirinaya marka annadaani qisadan uu ka sheekaynayo curwa ma soo gaari kara mase ma soo gaari karo ma soo gaari karo waa taabici curwa caa-isho hadal ay nebiga ku tiri iyo jawaab uu u jawaabay ma soo gaari karo curwa wagayruhu qaطcan xawaa waay taas marka shay uu soo gaaray hadduu ka warramayana can curwata ana caaishata qaalat kada wa kada bay tiri caaisha ana caaishata qaalat ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaala waa soo gaaray caaisha markay hadalkaa dhehayso nebigaa sidaa iyo sidaa yiri markay leedahay waa soo gaari karaa curwo soo maaha sababto a curwa caaisha wax ka qaatay kaasna marka waxaa weeyaan waa qaacidada marka saas waa wa kullu man ruux dhammaantiis adraka soo haleelay oo soo gaaray maa rawaa lahu wax uu warinayo muttasilun muttasil weeyaan maagaas wagayruhu kayrkiina xawaa qadcan buu koobsaday maqduucn yacnii inqidaacnimo ayuu koobsaday tdliisku marka waa iska hadal badan yahay xoogaa mabaaxidta ugu waaweyn uu ka mid yahay musalax halkaanaan ku joojinaynaa wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wsaxbihi wslm